suuj oo u dhow garmaal kana tirsan gobolka nugaal waxaa ku dagaalamay ciidamo al-shabaab ka tirsan iyo ciidanka maamul goboleedka puntland dagaalkan waxaa u xaqiijiyey b b c da guddoomiyaha gobolka nugaal maalmihii lasoo dhaafayna deegaanada puntland waxaa gaarayey ciidamo cusub oo al-shabaab ah oo doomo ku tegay xeebaha puntland dagaalkan oo hadda socda warar badan lagama hayo goorsii horraysayna waxaan qadka taleefoonka kula xidhiiray guddoomiyaha gobolka nugaal ee dowlad goboleedka puntland cumar cabdulaahi faraweyne
siidlayaal baa ka dhacay saaka barqinkii waxaana isaga horyiri ciidamada dowladda puntland qaybo ka mid ah iyo kooxaha argixisada ah oo hadda ilaa iyo hadda al-shabaab iyo daacish loo kala garananayahay laakiin de waa isku hayd iyo ciidamada puntland baa ku diriraya dagaalkiina weli wuu socdaa intaasaan ka warhaya xadda xogtan ka kaaya intaa weeye meesha dagaalku ka socdo waa halkee waa suuj iyo kirmaan iyo aagaas weeye xeebta ah adiga hadda meesha aad joogtana anigu meesha aan joogo waa dhinaca koonfureed weeye ee degmada godob jiraan ee ciribka gobolka nugaal oo iyagana halka ay kusoo wajahan yihiin qaybo kamid a ay joogaan nimanka argixisada halkaa cutubyo ciidamada dowladda puntland baa iyagooda ku wajahan oo rajaynayo in wakti aan fogeyn laga sifeeyo aagaas nimanka argixisada ay ku jira ciidankan al-shabaab ee hadda dagaalka idinkula jira ma ciidankii cusbaayee shalay ilaa iyo daraad doomaha ku yimid xeebaha puntland ba ciidankaas weeye waa ciidan ka soo degay garaacad iyo aaga hadda maanta qaas ka socda weeye waa ciidamo badan oo ka soo degay ka yimi koonfurta soomaaliya soona wa soona weeraray puntland insha allahu tacaala dagaalkeena qaybo kamid hadda waa ka socdaa qaybaha kalena wakti aan fogeen buu bilaaban doonaa daal maxaa khasaare ah oo aad noo sheegi kartaa waayo khasaaruhu hadda de weli dagaal baa socda khasaaraha dhabtaa lama sheegi karo meesha aanu joognaana hadda waa laba furimood oo way kala fog tahay laakiin sida maqaalaha iyaga dhinaca iyaga laba nin oo dhaawaca baa jira oo dhaawac fududa dhinacooda shan iyo toban baa la sheegayaa dhimashada dagaalkuna weli waa socdaa wixii faahfaahinana goobtuu dhammaado oo ciidamada buuska ay sifeeyaan baanu sheegi karnaa haddii alla idmo sidaa hadalkaaga ka muuqata dhul badan oo furimo dagaal ah ayaa idinku furmay sida hadalkaaga ka muuqata maxaad ku qiimayn kartaa duulaankan cusub ee shabaab ay ku qaadeen puntland furimuhu way jiraan dowladda puntlandna hadde way ka xoog badan tahay dowlad laba meelood iyo saddex meelood iyo afar meelood furin lagaga furo waxaan rajaynayaa oo qiimo aygu yahay anigu hadda waa og tahay oo dhinaca ciidamadan kasoo jeeda inaysan wakti badan ugu qaadan doono in aanu ka sifayno dadka argixisada iyo dhibaatada soomaaliyao dhan ku haya
cumar cabdulaahi faraweyne guddoomiyaha gobolka nugaal ee dowlad goboleedka puntland ayuu kaasi ahaa